بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلا بإحسان إلى يوم الدين Een, waxaan hadda soo jeedinayaa warbaahinta een, ay u suurowday inay kala qayb qaataan ee, shirkan jaraa'id oo aan ku qabanayo xafiiskayga Een, anigoo ah ah, fayeenka xisbiga wadani laantiisa u k een, qaasim aadan salebaan Een, waxa aan doonayaa oo aan kalifay inaan shirkan jaraa'id qabto markaan aragnay dhowr waxyaalood oo u baahan run ahaan in laga hadlo oo la iftiimiyo Een, kadib markii aanu aragnay in xukuumaddii kulmiye ee xilka haysay aada moodid maaragtay in qaabkii dadku u doortay een, aysan ugu shaqaynayn Een, laan ahaan een, waajib baa naga saaran wixii sixid ah een, ee aanu u aragno in la saxo Een, waxa aan maanta doonayaa marka dhowr qodob inaan halkan kaga hadlo Ee, qodobka koowaadi waxa weeyaan waa arrinta airportka weeyaan arrinta airportka hargeysa oo maalmaha kan aynu la socono xaaladeedu meeshay marayso xisbiga wadani wuu ka hadlay mowqif cad buuna ka istaagay arrintaas Een, waxaan ku xoojinaynaa arrintaas Een, airportka ee waa hanti qaran weeyaan Een, waajib waxa uu ka saaran yahay wadanka oo dhan Een, xukuumadda iyo xisbiyada qarankaba waa wax waajib ah ayaa ka saaran in lala socdo hadba xaaladiisu meesha ay marayso iyo sida uu yahay Een, waxaan soo jeedinaynaa waan ku xoojinaynaa arrintaas oo xisbiga wadani hore uga hadlay in xukuumaddu ay u saarto guddi degdeg ah oo isku dhafa oo ka kooban xukuumadda iyo xisbiyada qarankaba een, oo u kuurgala een, airportka qualityga airportka sida uu yahay een, in dhaliilaha loo soo jeedinayo airportku ay yihiin wax factisa oo jira oo xaqiiqo ah iyo inay yihiin wax dana khaasa laga leeyahay Ee, waxaan qabaa taasi ee, waxbay saxaysaa wax ma kharibayso sababtoo ah haddii airportkeennu uu u baahan yahay in lasii dayactiro oo farsamo dheeraada u baahan yahay innagoo oo wada jirna ayaynu ka qayb qaadanaynaa saxaynaana wixii inaga khaldamay haddii een, airportkeennu diyaar inoo yahay oo een, uu shaqaynayo uusan wax cilada lahayn laakiin arrimo siyaasadeed oo kale ay keentay in maaragtay looga luga jiido oo diyaaradihii iman lahay ay maaragtay jiidaan dee taana mowqif isku mid ah in xisaabta iyo xukuumadba ka soo saarto waa wax loo baahan yahay waa wax sixida Ee, si ay taasina tusaale ugu noqoto shirkad kasta oo diyaaradeed oo doonaysa inay timaado ma ahan tan maanta qura timaad ama ka istaagtay waxa weeye airportkan aynu doonayno inuu noqdo airport international oo la tartama een, airportada adduunka in aynu tallaabo degdega arrintaa ka qaadno waxaan soo jeedinaynaa xisbiga wadani laantiisa u k ee aada u xoojinaysaa in guddi isku dhafa oo ka kooban xukuumadda iyo axsaabtaba loo saaro baarlamaanka iyo guurtiduna ay goobjoog ka ahaadaan oo lagu daro Ee, si loo saxo waxaa khaldamaya kor kusoo sheegay Ee, qodobkaasi waa kaa waxaan ka rajaynaynaa xukuumaddu in ay ku dhaqan gasho kaas oo ay een, waxa wanaagsan ee uga imanaya shacabkeeda ay dhagaha u furto ee aysan ka gufaysan oo aysan noqonin talo iyada u khaasa een, oo ay iyadu meel ay kirkiratay uun ay taagan tahay Ee, qodobka labaad ee aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan ee, dadka ku xaniban airportka muddo badan ayaa dadka ku xaniban yahay oo asbuuciyo ah hadeerto Een, xukuumadduna waa nasiib xumo in ay ay ay xo- u jawaabi weyday een, xub dadkaa meesha ku xaniban Ee, dadkaas oo xil naga saaran yahay xisbi ahaan xil nooga saaran yahay ee, dad muwaadiniina ah ee, dad ka tegay dhulkan aanu joogno ah la sugaynay reeraha iyagii oo aanu ugu talagalnay wadanka horumarkiisa iyo dhisistiisa inay ka qayb qaataan diyaaradaha inay ku soo jiidaan oo waa la heli karayay in jidad kale oo badan lasoo maro laakiin loo doorbiday in ee, jidka kani loo maro because in wadanku uu sumcadiisu soo hagaagto in airportka shaqadiisu ay bilaabanto een, ahayd waxaa nasiib xumo ah in dad badan oo reer u k yihi ay maanta meesha ku xaniban yihiin caruurtii iskoolkii ka dhacay een, u dhaafay iskoolkoodii xilligii ay bilaabi lahaayeen Ee, waxaa kale oo nasiib xumaa in dad badan oo shaqooyinkoodii fasax ka qaatay ayaguna weli meesha ku xandiban yihiin intaa waxaa ka sii daran connectionkii flight connectionkii oo dhani inuu lumay sababtoo ah dadku badanaaba markay dibadaha ka dhoofayaan familieska ay ku baxayaan waad garan kartaan kharashka ay ku baxayaan badanaaba waxa ay goostaan tigidhada nooca ugu raqiisaysan bay goostaan kuwaasoo ah tigidho no refundable ah oo no changeable ah aan la bedeli karin lacagtoodana lagu celinaynin haddii uu kaa dhacana sida uu kaaga dhacay ay tahay waxaa nasiib xumo ah ka warwar aan nagu hayso run ahaan in dadkaasi haddii maanta ay xataa diyaarad ka soo helaan hargeysa oo ay yimaadaan ethiopia addis ababa airport ay yimaadaan in connectionkoodii lumay oo ay noqonayso inay tigidho dambe dib u goostaan oo ku kharash garoobaan xukuumadda waxaan usoo jeedinaynaa inay arrintaa tallaabo degdega ka qaado international law baa jira shirkaduhu marka ay noocaas oo kale ku kacaan lagula dhaqmo shirkadda ethiopian airline waa inay magdhow degdega celisaa oo ay dadkaa u celisaa dibna u soo celisaa dadkii oo ay ugu celisaa guryihii iyo dhulkii ay ka soo qaaday hadday noqon lahayd yurub iyo hadday noqon lahayd wadamada adduunka qaybahooda kaleba waa inay degdeg ugu celisaa xukuumadduna ay tallaabadaa ka shaqaysaa waana wax testing u ah xukuumadda maanta jirta oo lagula xisaabtami doono habka ay arrintaa u handhalgarayso lagula xisaabtami doono looma baahna in wasaaraddii u xilsaarnayd arrinta tani ay guryaha isku soo xidho dadkiina dhegaha ka gufaysato looma baahna in la isriixo oo shirkaddii oan diyaar ahayn qaabka ay doontaha u diiday inay meeshii timaado dadkii marba loo sheego waxaan soconayn xukuumaddu tallaabo degdega ka qaado dadkana waxaan kula talinayaa dhulka kani waa iska dhib badan yahay waad la socotaan xaaladdu sida ay tahay waxbarashadii way bilaabantay shaqooyinkii wakhtigoodii waa idinka dhacay aad baanu uga tiiraanyaysannahay haddaanu nahay xisbiga waddani waxaanu idinku tari karnaa waa codka iyagoo aanu idinla garab istaagno waanu idin garab taagannahay xilli walba iyo meel walba kana tegi mayno ilaa aad heshaan magdhow wixii idinku dhacay waxaanse idiin soo jeedinaynaa wakhti badan iyuusan idinkaga lumin meesha deeq iyo deen wixii aad soo heli kartaanba soo qaata ha la soo ambabaxo oo ha lagu soo noqdo waxbarashadii iyo shaqooyinkii ha lagu soo noqdo kabacdina aynu la xisaabtanno shirkadihii dhibkan geystay iyo xukuumaddii mas-uulka ka ahayd ba aynu la xisaabtanno innaga oo u isticmaali doona sharciyada waddamadan aynu joogno ka jira waxaan qabaa in aynu isku duubni ku gaari karno guul ku gaari karno laakiin yaan loo xanibnaanin ha la soo baxo ha laga soo baxo meesha ardayda yaan waxbarashadu ka dhicin waad garan kartaan sharciyada sida loo adkeeyay waxbarashada shaqooyinkuna waad garan kartaan siday u dhib badan yihiin oo fasaxyadooda u dhib badan yihiin waxaan idinkula talinaynaa xisbiga wadani isagoo aada uga murugaysan arrimaha dhacay inaad degdeg uga soo baxdaan kabacdina aynu dhulkan ku xisaabtano oo aynu dabagalno qodobka saddexaad waxa weeyaan qodob ku saabsan isagana xukuumadda iyo waddanka somalilan iyo mustaqbalka waxyaalaha dambe ee hantida qaranka ah ee aynu doonayno inaan wax ka qabanno waxaan qabaa inaynu wadajir uga shaqayno axsaabta golaha labada gole iyo dowladduba ay ka shaqayso waxyaalaha hantida qaran ah ee loo baahan yahay in la hormariyo hadday noqon lahayd laamiye la dhisayo hadday noqon lahayd airbodo la dhisayo hadday noqon lahayd waxyaalaha maintenancega realka u baahan real maintenance ma aha waxyaalaha yareer kale ee iskool sar meel laga taagay iyo waxaas maaha laamigu waa hanti qaran oo maguurto ah qaabka loo dhiso ayuu ku taagnaanaya waa inaynu ku xisaabtanaa shirkadda aynu siinano contracga kuwaala tigee bay leedahay maxay hore u samaysay waxyaalo badan waa inaynu baadhnaa waa inaysan noqonin yaa gaari gacan iyo iyo shamiito wata oo aynu u dhiibnaa meesha tan waa inaan la odhan oo qaban karaa waa inaynu ku xisaabtanaa wax kastoo inagu baxayana waxaa ka muhiimsan in aynu real effort gelino meesha oo aynu laba kilomitr oo laamiyaba aynu dhisne labadaa kilomitr ee laamiga ahi uu noqdo wax sustainable oo aan burburin oo mustaqbal reeba inuu noqdo laakiin haddaynu laba boqol oo kilomitr dhisno oo ay laba sano noolaanayo ama sanad noolaanayo dee waxa weeyaan tacabkeeni tacab khasaare buu noqonaya si arrimaha looga hortago oo loo saxo xukuumadda waxaa waajib ku ah inay wada tashi kala samayso arrimaha noocaas axsaabta iyo labada gole taas ayaa guul lagu gaari karaa ma aha inay awood ku luminayso hadday u qaataanna way ku khaldan yihiin waxa weeyaan waa inay wax ku wanaajinayso wax ku saxayso iyaday sumcad u noqonaysaa iyaday sharaf u noqonaysaa iyaday wanaag u noqonaysaa xukuumadda maanta jirta iyo mid kasta oo timaada haddii aanu nahay xisbiga waddanina waa waxyaalaha aanu isha ku hayno ee aanu priority-ga siin doono inaanu tala qaran ka yeelanno waxyaalaha dhismayaasha qaranka iyo waxyaalaha qaranka u yaala aanu siin doono waxaan kusoo afmeerayaa shir jaraa'idkaygii maanta in dhegaha loo furo wararka aanu leenahay loo dhuglaado waxa dhabta ah ee meesha ka jirta aan guryaha la isku xidhin lasoo baxo oo dadka la taabsiiyo waxa ay doonayaan ee ka cabanayaan lagana soo ambabixiyo dadka meesha jira iyo siyaasadaas meesha taalla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa qaasin aadan salebaan afhayeenka xisbiga wadani ee u k wasalaamu calaykum